waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay xukuumadda puntland iyo ismada gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa maanta shir ugu dhamaaday magaalada garowe ee xarunta dowladda puntland shirkaas oo saddex goosada ay kasoo qeyb galeen weliba xildhibaano ka socda baarlamaanka dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya haddaba madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland jenaraal cabdisamed cali shire ayaa shabakada wararka ee cagaag online telefoonka magaalada garowe kula xiriirtay madaxweyne ku-xigeenka ayaan weydiiyey waxa shirkaasi ku saabsanaa waxaas kasoo baxay
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan kuusoo jeedinayaa salaan kaliya laaba marka labaad maanta ay bishii lix iyo toban ahayd waxaa shir isugu yimid xukuumadda puntland golaheeda amniga oo ay hogaaminayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isimada kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn iyo xubno dowladda federaalka ka tirsan oo kasoo jeeda degaanada puntland falanqayn iyo dood iyo isxog waraysi badan kadib waxaa laysku afgartay si wadareed ayayna laysula fahmay dhammaan qodobadii laga wada hadlay waxaana laga soo saaray go-aamo go-aamadaana waxaan rajaynayaa inaad ka aragtaan websaytyada iyo meelaha ku habboon oo halkaasa habbooneyn inaan anigu kuusii mata ka hor dhaco marka waxa weeye shirkaas wuxuu ku dhamaaday guul iyo isafgarad aan hore usoo marin ama u dhicin ayaa ka soo baxay marka waxaan jeclahay inaan intaa kusoo koobo waxaadna ka arki doontaan dukumentigii la kala saxeexday oo dhinacana ay u saxeexeen isimada gobolada sool iyo sanaag iyo cayn dhinaca dowladana uu saxeexay wasiirka arrimaha guduhu waxa weeye internetyada ayaa lasoo gelin doonaa isla markaasna khudbadii halkaa laga jeediyey iyaga oo magac cod iyo muuqaalba leh ayaad ka arki doontaan marka waxaan leenahay maanta guul ayaa halkaa ka dhacday waxaanu rajaynaynaa guushaa sidaa loo isla gartay iyo afgaradka in lagaga meedaaliyo
dad badan ba aan haatan kaa dhegaysanaya shabakada wararka ee cagaag online mar haddii warkii la baahiyey maxaa madaxweyne ku-xigeen shirka looga hadlayay qodobka laba iyo hal noo soo qaad fadlan
waxaa la iskaga gartay iyadoo la tixgelinayo dastoorka puntland in wixii arrin siyaasadeeda ama ku saabsan degaamada ka maqan puntland oo looga haysto gardarada inay mas-uuliyadda soo celinteeda ay u xilsaaran tahay dowladda puntland iyadoo kaashanaysa shacbiweynaheeda isla marhaantaasna waxaa la isla afgartay in isimada loo daayo ama ay ku foognaadaan ama ay ku hawlanaadaan hawlaha ay u xilsaaran yihiin oo ah wacyigelinta abaabulka kicinta dib u heshiisiinta baa lagaga hadlay qodobka saddexaadna waxaa laga hadlay in la joogteeyo xiriirka dowladda puntland iyo isimada si mar kastaba xog waran loo kala qaato xoglaala la isugu noqdo hadda wixii jira madaxweyne ku-xigeen shirkani waa waxaa sita shirkii ugu horreeyay inuu yahay ama shirka ugu ballaarnaa qodobadani ma dhaqan gelayaan dhinaca xukuumadda puntland oo maamulkiinu arrinta ma dhaqan gelinaya
waxa weeye shirkii ugu horreeyey maaha oo dawladda iyo ismada ay wada qaataan shirar badan baa intii puntland ay jirtay ismada la qaatay mar kastana tixgelintooda iyo xurmadooda iyo xaqdhowrkooda iyo tixgelintooda ayay ahaayeen taas unbay daba socotay ama halkaas unbaa laga sii ambaqaadayay kan kale oo aad leedahay mat ma hirgelayaana waxa weeye baa waajib muqadasa oo distooriya oo marka sabab uu shakitaa kaaga galaa dee meesha ma taalaan rabaa mudane madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland ayaa tahay waad og tahay laascanood inta gacanta maamulka puntland uu ka maqan yahay labada kun iyo toddobadii ayaa la qabtay shan iyo tobanka bishii octoobar dowladda puntland hadda maxay go-an tahay soo celinta gobolkaasi sool iyo deegaanada ka maqan dowladda puntland
horta aan kuu saxee gobolada degaanadayna ka maqan lama qabsan labadii kun iyo toddobadii waxaan odhan karaa waxaa la qabsaday labadii kun iyo afartii ayaa la qabsaday badidiisa labadii kun iyo toddobadiina magaalada laascanood ayaa la qabsaday marka go-aankaas sida loo qaatay ama loo kala saxeexday waa mid dhalo oo aan marnaba loo baahnayn in shaki kaa galo madaxweyne ku-xigeen waxaa jirta in shir buuro wadan uu ka socday shirkaasna ay weliba beelaha qaarkood ay qaadaceen gaar ahaan beesha axmed garaad shirkaasi isaga waxaa uu ku dambeeyey ma dawladda puntland ayaa haatan arrintii xilka guud ahaanba la wareegtay gobolka sool mase shirkaasna waxaa ismadu miyay sii wadayaan dhinaca kale shirkana
shirkaa ma jecli inaan faallo dheer ka bixiyo waxaase kuu sheegayaa wuxuu ahaaba waxaad ka dhegaysan doontaa warbixinadii iyo go-aamadii iyo codka isimada ayaa ku fiican inaad ka maqashid wuxuu ku dameeyey aniguse ma jecli intaa ka inka badan inaan dhaaf ugu dambayntii madaxweyne ku-xigeen dad badan baa haatan kaa dhegaysanaya shabakada wararka ee ceeg online waxay joogaan dibadda gudahay joogaan waxayna u dhasheen gobolada soor sanaag iyo caan iyo guud ahaanba gobolada puntland kuwa caawa maxaad u dirtaa fariin madaxweyne ku-xigeen
ugu horreyntii waa salaamayaa waxaan na leeyahay xilkaasu dib soo celinta degaanada maqan waa xil inoo wada yaala dawlad iyo shacab mid dalka jooga iyo mid dibadda joogaba waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland cabdisamad cali shiraal goor uu warramayay shabakada wararka ee online madaxweyne ku-xigeen aad baad u mahadsan tahay
aada iyo aad baad umuun tahay